absantiin madax aniga horeyna waa u sheegay haddaan ku celiyone aragtida ani aan ka qabo sida howlgalka maarata ciidamada qalabkida ee inta badan gobolka ka howlgalayaan yani si farsamo ahaan in ay yani wax maaragtay si maaragtay badan maaragtay ama aanan aada looga fiirsanin ayaan moodaa in howlgalka qaankayaasa uu dhacayo maxaa yeelay faa'iidada iyo khasaarada dowladda ee shacabka xaggiisa oo la imaanayso markii aan qiimaynay haddaan nahay xildhibaanadii gobolka waxaa badatay ciidamadii dowladdu marka ay tagaan khasaaraha shacabka soo gaarayo oo ah in dadkii haddii ay soo daweeyaan dowladii iyada way idin timido ciidamadii qalabka sida oo si sharaf leh ee marka ay dadka intay usoo baxaan way u qaabilaan oo odayaashii iskugu yeeraan habeen kuma hooyanayaane maalintii kale ama isla maalintii bay kasoo dhaqaajinayaan ayagoo dadkii sidoodii ah ayaa haddana kusoo maartay mar kale maartay noqonayaan dadkii meesha laga saaray iyaga marka markii horeba nabadda iyaga meesha dawladda ay u arkaysay inay halis ku yihiin shacabkii waxayna iyagana qaadayaan tallaabo lidku ah shacabkii oo ay intii ay la kulmeen ama iyagay qaabileen oo ama ay soo dhaweeyeen ee ay u arkaan inay ciqaab kulul ay marsiinayaan sida haddaba ay ka dhacday maaragtay awdheegle iyo mubaarak oo la sheegayo oo runtii arrimo aada looga xumaado oo dad masaakiina oo haddii dawladdii ciidamadeedu ay tagaan qaarkooda marka la yidhaahdo ay gacansaarna leeyihiin nimanka kooxdaas ee dawladda kasoo horjeeda oo dawladiina nimankaa weliba intay soo qabato dadkeed sidaas oo kale farta loogu godo ayaa qaarna halka ciqaab iyo xarig halka kuwa ay soo dhaweeya ciidanka dawladda leeyahay iyagana